Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aan idinkugu hayna ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan arday dayn ku dhigata jaamacadda simad ee magaalada muqdisho taasi oo caawisay waalidiin fara badan waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada dhuusamareeb iyo ganacsatada oo iskaashanaya oo biyo ka dhuraya magaalada gudaheeda kadib roob halkaasi ka da-ay toddobaadkii hore uu magaalada biyo dhigay haween ka qayb qaatay xal uhelidda colaad ka dhexaysay laba qabiil oo wada degan gobolka bari barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha codadka dhagaystayaasha barnaamijka gobaad balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdiraxmaan taysiir
mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim oo qayb ka ah hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw ayaa sheegay in saddexda ilaa toddobada maalin ee soo socota la filayo in roobab meel dhexaad ah iyo kuwo xooganba ay ka da-aan meelaha ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle ee soomaaliya iyo buurleyda etoobiya saadaasha ayaa sheegaysa in laga cabsi qabo in webiga jubba uu ku fataho deegaano ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada dhexe halka webiga shabeelle laga cabsi qabo inuu sidaas oo kale fatahaad sameeyo gobollada baay iyo bakool ayaa dhankooda laga cabsi qabaa inay ku rogaan daadad uu sababi karo roob xooggan oo la saadaalinayo inuu do-o toddobaadkan dadka ayaa digniino lagu siinayaa inay ka fogaadaan meel walba oo uu daadku saameyn ku yeelan karo sida dadka ku nool agagaarka webiyada dhallinyarada iyo ganacsatada magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo iskaashanaya ayaa dhowr maalmood ka wada magaalada in meelaha ay biyuhu fadhiyaan ay kaga dhuraan booyado si looga hortago in caafimaad darro ay ka dhalato roob toddobaadkii hore ka da-ay magaalada ayaa sababay inay biyo badan fadhiistaan meelo badan guddoomiyaha ururka dhallinyarada dhuusamareeb axmed xasan cali ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howshan oo hadda maalmo socotay dhanka nadaafada markaan fiirino maadaama xili roobaadkii lagu jiro beerta oo biyo badan magaalada qaybo ka mida ay yaalaan in aan samayno in aan ku shubno waxaa jeer bikilaha loo yaqaano ama koloriinka iyo nafsadoo kale si aan cayayaankii ama waxa caafimaad darrada ka dhalan karta aysan bulshada u waxyeeloogin dhanka caafimaadka xaggiisa ama cuduradii ama kaneecadii kale ay soo wada dhalan biyaha magaalada dhex yaalla sidaas ayaan u samaynayna ololahaas ku aadan dhanka nadaafadda waxaa kaloo qayb ka ahaa ololaha dhanka wacyigelinta bulshada oon bulshada ugu baaqayna inay iska jeerjilaan biyaha meesha hortooda yaalla qaarkood ay baneeyaan kanaaladii biyuhu mari jireen si magaalada ugu dhaxakan uga dhalan cudurro iyo waxyaabaha lamidkaa marka howlahaasoo dhan ayaan qabanayna oo socday kooxaha badbaadada ayaa ku howlan baadigoobka dad hor leh oo ka badqaba duufaan xoog leh oo habeennimadii sabtida ee lasoo dhaafay ku dhufatay dalka jabaan taas oo la sheegay inay ku dhinteen toddobaatan qof burbur xoog lehna uu ka dhashay duufaanta oo wadatay dabayle xoog leh oo saacaddii jarayay laba boqol shan iyo labaatan kilomitir iyo roob lama filaan ah ayaa sababtay inuu dhulku dilaaco webiyaduna ay karkaarada jabsadaan shiinso abe oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay in qorshayaasha baadigoobka uusan gaabis ku imaan doonin waxaa raadinta dadka la la-yahay ku howlan ciidamo ay tiradoodu gaarayso boqol iyo toban kun oo askari oo isugu jira boolis ilaalada xeebaha dabdamis iyo milatari wararka arrimaha bini-aadamnimo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g dhanka bogagga xiriirka bulshada ee facebooka iyo twitterkana aad radio ergo ayaad nagu heli kartaan aan dib idinkugu celiyo soo saaraha iyo tabiyaha idaacadda ergo ee maanta foosiye cumar barre
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
haddii aan guda gala dhegaystayaal barnaamijkana aan ku bilaabo in ka badan boqol arday ayaa markii ugu horreysay mashruucu dayn ah ka faa'iidaysanaya kaas oo ay wax ku baranayaan ardayda oo isugu jira kuwa bilow ah kuwa dhexdhexaad ah iyo weliba kuwo jaamacadda oo ay u dhammaan rabto ayaa ka faa'iidaystay mashruucan oo markii ugu horreysay dalka laga hirgeliyey haddaba warbixinta oo uu soo diyaariyey xasan maalin waxaa soo jeedinaysa firdowso maxamuud sahal boqol lixdan iyo laba arday oo iskugu jira kuwo bilow ah dhexdhexaad iyo qaar ay sanado yar uga harsan yihiin ayaa markii ugu horreysay ka faa'iidaysanaya mashruuc ay si deyn ah wax ugu baranayaan mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya jaamacadda simad hay-adda african aid ee bangiga premier ee magaalada muqdisho adeegan deynta ah oo layidhaahdo qardul xasan ayaa la bilaabay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii waxaana loogu talagalay wejiga koowaad in ay ka faa'iidaystaan laba boqol oo arday oo dhigta jaamacadda simad maamulaha xafiiska ardayda jaamacadda simad cali ibraahim oo faahfaahin ka bixinaya mashruucan qardul xasan ayaa yidhi ardayda danyarta inay ka faa'iidaystaan ardaydaas oo ah dayn aan lahayn wax dulsaar ah in la siiyo hadda waxaa ka faa'iidaysatay boqol lixdan iyo labo oo ay lixdan iyo shan ka mid a gabdho yihiin sagaashan iyo toddobana ay wiilil yihiin boqol lixdankaas labadaas arday aa ka faa'iidaystay ardayda waa kuliyadda jaamacadda fakultiyada oo bixisoo dhan ay ka kooban yihiin kasoo bilaaw kuliyadda caafimaadka kuliyadda engineerinka kuliyadda maamulka iyo maareynta kuliyadda combyuterka kuliyadda dhaqaalaha kuliyadda social scienska intaasba waa qaataan waxaa ugu badan kuliyadda management scienska oo ay gaarayso boqolkiiba ilaa lixdan isxaaq ayaa sheegay in doorka jaamacaddu ay ku leedahay mashruucani uu yahay hubinta duruufaha ardayga iyo awoodiisa dhaqaaleed halka kaalinta bangigana ay tahay inay hubiyaan deynta in lagu aamini karo ardayga iyo in kale iyagoo la macaamilaya waalidka ardayga ama cidda dabinta ka ah waxaa jira lacag carbuun ah oo laga qaadayo oo ah soddon boqolkiiba lacagta guud ee waxbarashada soo xulista ardayda waxay tahay arday kasta oo jaamacadda soo galo xaq ayuu u leeyahay kadib markii la ogaado baahidiisa dhaqaale la ogaado waxaa yimaada waalidka xafiiska oo ka warbixiyo inuusan awoodin inuu hadda bixiyo jaamacadda waxbarashada ardayga loogu talagalay then kadib xafiiska wuxuu u diraa bangiga bangigana wuxuu soo mariyaa akoon u furaa shuruuduu leeyahay shuruudihiisaas markuu soo dhammaystirmo waxaa loo soo celiyaa haddana xafiiska arrimaha ardayda xafiiskana wuxuu u dhammaystiraa ardayga waxbarashadiisa u fasaxaa ardayga ayaa laga rabaa in uu deynta iska bixiyo muddo saddex sano kadib ah marka uu dhammeeyo waxbarashada mashruuca waxaa u badan ardayda bilowga ah balse kuwa wakhtigu u dhiman yahay oo dhaqaalayari ay soo food saartay ayaa ka faa'iidaysta nafteexa kaafi aadan oo barata kuliyadda maamulka iyo maareynta qaybta bangiyada iyo xisaabaadka ayaa ku jirta sanadkeedii ugu dambeeyey waxa ay ka mid tahay ardayda wax ku badata deynta nastaxa ayaa inoo sheegtay sida tan labada sano ugu horreysay laba kun lix tobanka ilaa laba kun sideed tobanka waxaa ku dhiganayay fiigayga oo fuulaha iska bixinayay kadib yani markaa fasaxii aadnay oo aan soo laabanay yani awoodda u leeya waalidka in jaacadda uu iga bixiyo xoogaa way yareed alxamdulilah intii hore iga bixinayn maasha allah way fiicnaayeen laakiin xoogaa culays saa'id ayay ku haysa waalidka kadib markaan soo laabtay waaridkaa la kaashtay waxaan dhaha jaamacadda barnaamijkaa soo kordhisay aabaa jaamacadda iga bixinaya aabe barnaamijkan jaamacadda ma ka dhigtaa mise waxaa waaye waxay nagu qaadata waa iska bixi karnaa jaamacadda aaba wuxuu dhahay culays badan nagu haysay alxamdulilah jaamacadda hadday saa noo soo kordhisay waa ka faa'iidaysanaynaa waxa ay sheegtay in markii jaamacadda ay ka dhex ogaatay in mashruucaani uu jiro ay u sheegtay aabaheed kadibna uu ku yidhi waan ka faa'iidaysanaynaa maadaama lacagta jaamacadda oo ah saddex boqol afartan iyo shan simisterkii ay qaali ahayd lacagta deynta ah ayaa looga qaadi doonaa si yaryar faadimo cabdi oo ah hooyo jaamacadda ay u dhigtaan saddex ka mid a carruurteeda ayaa laba ka mid a waxay wax ku bartaan mashruucan laba ka mid a carruurteeda ayaa barata sayniska halka midka kalena uu barto ganacsiga iyo maareynta macnaa aan barnaamijkaan heli lahayn haddee saddex qofood jaamacadda ma ka wada bixi lahayn anigu horta qof waxbartaan ahay waxaana jeclahay ilmahayga inay waxbartaan taas ayaana igu kaliftay dariiq kasta oo ay wax iigu bari karaan inaan raadiyo maadaama aan ahay qof waxbarato hooyo waxbaratay waxbarashadan aan qiimaheeda ogahay nasiib wanaag barnaamijkaanaan la kulmay haddii aanan la kulmi lahayn runtii anigu waa igu adkaa lahayd saddex arday inaan fii ka bixiyo buug ka bixiyo transportation ka bixiyo waa igu adkaa lahayd aniga alxamdulilah gabar waxay ii bartaa midsin taas anaa iska bixiya oo la daalaa dhaca gabar waxay ii dhigataa microbiology and lab science waa afar sano waa gabadha qardin xasana iigu dhigato sanadkaana ugu dambeeyo way dhammaynaysaa insha allah gabadha hadda aan geeyey ayadana aan barnaamijkan ku geeyey waxa waaye gabdhihii sanadkan soo qalanjibiyey ayadana business administration ay ii dhigataa alxamdulilah barnaamijkan oo aan horey dalka uga jiran ayaa waxa uu caawinayaa qoysas badan oo aan awoodin inay mar qura waxbarashada ka wada bixiyaan caruurta iyo qoysaska danyarta ah ee aan awoodin inay caruurtooda jaamacadaha u diraan dowse sahal idaacadda irgo muqdisho
dhegaystayaasha jooga cabud waa galinsoor iyo dhafad waxay radio ergo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo ka dhegaysan karaan f m-ka radio samukaab
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysaa weli erga ayaad nagala socotaan meel kastoo ad naga dhegaysanaysaan waxaad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g waxaa inoo soo socda xubinta qiimaha xoolaha aanse ku horeeyo mid ka mid a dhagaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo sheegay inuu joogo deegaan ka tirsan gobolka togdheer
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo faarax cabdi ismaaciila oo ka soo hadlayo gobolka togdheer gaar ahaan degmada gebagebe gaar ahaan tuulada eeldheere waxaanu ka qabanaynaa barwaaqayd ahe waa la siiyey roobku si wanaagsan buu nagu dayay kii hagaykadii gubi dayrtii si wanaagsan bay nagu dayay se waxa qasbeen waxaal a yaxyaxdo dad qoolihii meeshaa soo geeliyaan neef waa daaq waay dhulkiina salay uu ka dhigay iyo dawladaha maxalliga somalilan iyo dawladaha kuwa maxalliga iyo kuwa somalilan waxaan ka codsanayna in gurmad deg dega lala soo gaaro oo bahalkaas gacan wax laga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa tahay saaxiibadana dhagaysanayow sidaan hore idinkugu sheegayba iminkana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray saylada xoolaha ee magaalada baar dheere waxaa soo jeedinaya axmed cumar saalixi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha nool ee raadiyo ergo waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cumar saalixi waxayna idinkaga imaanaysaa magaalada baardheere suuqyada xoolaha magaalada geela waaweyn oorta ayaa heerkiisa koowaad maanta waxaa la kala siisanayey milyan ilaa milyan lacag u dhexaysa ah hashir riman ayaa waxaa la kala siisanayay heerka koowaad milyan halka heerka labaadna la kala siisanayey milyan geela gowraca ayaa waxaa la kala siisanayey milyan heerka labaadna waxaa la kala siisanayey milyan qaalmaha farjirka ayaa seelidda magaalada baarir saaka waxaa la kala siisanayey milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaadna waxaa la kala siisanayey milyan oo shilinka soomaaliga ah qurbacda ayaa waxaa la kala siisanayey lacagna milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaadna waxaa la kala siisanayey milyan iyo kun lo-da addoolada ah ayaa saaka seelidda magaalada baarir waxaa la kala siisanayey lacagdhan milyan oo shilinka soomaaliga harka heerka labaad looda addooladan la kala siisanayey lacag dhan lix milyan iyo shan boqol oo kun dibadda dhoofka ayaa saaka seelidda magaalada baarir waxaa la kala siisanayey lacag dhan siddeed milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka heerka labaadna la kala siisanayey toddoba milyan iyo shan boqol oo kun ariga dhoofka ayaa heerkiisa koowaad waxaa saaka la kala siisanayey lacag dhan laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka heerka labaadna la kala siisanayey lacag dhan laba milyan iyo shan boqol oo kun ariga gowraca ayaa saaka seelada baarir waxaa la kala siisanayey lacag dhan milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka heerka labaadna la kala siisanayey milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga dameeraha muunka ah ayaa heerkooda waxaa la kala siisanayey lacag dhan laba milyan oo shilinka soomaaliga halka dameeraha muunka heerka labaad la kala sanayay lacag dhan milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah cali maxamed siyow waxa uu ka mid yahay dulaaleyda ka howlgasha sayladda magaalada baardheeri waxaana uu iga warramayaa qiimaha maanta la kala sanayo xoolaha bismillaah axmed cumar saalixi anigu waxaan ahay odayaasha suuqa dilaalka jooga maantayta xoolaha inkasta oo haddee roob intuu noo daay ilaahay baa mahalle webiga nagu biyo keenay xooluhu saas uma badnayn way yaraayeen maalinkan ugu fiicnayn oo xooluhu ugu qiimo fiicnaan maantay ahayd laba milyan iyo shan boqol oo kun labaatan iyo shan milyan gadhahaya awrta dhoofka ah iyo geela waaweyn berimadiisa looda sidoo kale ahayd oo waxay ahayd ayadana adoolada saakita aad buu u fiicnaa rajada aad bay u fiicanta dhulkii oo dhan baa noo qoyay sideed milyan iyo shan boqol cariga sidoo kalea la gadahayay laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo toddoba boqol baa u koraysay xoolaha aad bay noogu fiicnaayeen roob aan ku dirsanayna ilaahay waa nasiyey maxamed axmed cumarow waata marka dhaqdhaqaaqa sayladda xoolaha magaalada baari saaka ka waran xaaladeeda sida ay tahay xoolaha imaanaya ma aad buu u badiyim mise aad buu u yaryihin roobka daay awgiis ilaahay baa mahad leh alxamdulilaah shalay way badnaayeen xoolaha laakiin maantayta roobka daay awgiis way yaraayeen xooluhu aad bay u yaraayeen ma jiraan wax ganacsato oo iibka xoolaha qaabilsan oo ka timid gobolada dalka maadaama suuqan uu yahay suuqa ugu weyn ee xoolaha ee gobolka gedo
waa noo joogaan looda waa loo joogaa ariga waa loo joogaa geela waa loo joogaa ilaahay baa mahadle dhulkana waa noo qaboobay waan doogeysanay ilaahay baa mahadle waa noo tuuranya ganacsi xoolaha hadda maadaama roob ay ka da-een gobolka ma u muuqanayaan kuwa kasoo kabanayay dhibaatooyinkii xanuunadii iyo caafimaad daradii iyo weliba siday u saameeyeen abaaraha
abaara xun oo kulul baan soo marnay geela iyo xoolaha hadda imaanaya suuqa sagaaga dheer iyo socod dheer baa ka muuqda laakiin ilaahay baa mahadle cudurkii iyo caajiskii wuu ka baxay aad bayna u fiican yihiin hadda dhiigooda
waa tahay ugu dambeyn bal waxaad isbafardhig ku samaysaa xaaladda roobabka dada-ay maalmahan iyo xaaladihii hore ee sida ay arrintan u saamaysay nolosha dadka xoolodhaqatada ah
isbedel weyn baa ku dhacay annagoo ah dilaaleyda qur ah siday noo saamaysay abaarta waxaad malayn karta maaha sababtoo ah xoolihii baa naga guuray haddana markay soo noqdeen waa ku diirsanay roobkii da-ay dad iyo dunyaba waa ku diirsanay hadda aad baan uga fiicannay sidii abaartii aad baa umahadsanta cali adaa mudan walaal
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badanna u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anugu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah ee wakhtiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo biyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaada oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobolada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aada isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aada isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobabka deertoo soo socda ee suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
waa tahay weli erge ayaad naga maqlaysaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyadoo roobabka dayrta ay ka curteen meelo badan oo dalka ka tirsan ayaa magaalada dhuusamareeb waxaa toddobaadkii hore ka da-ay roob biyo dhigay gudaha magaalada taasoo sababtay in biyo badani ay fariistaan gudaha magaalada haddaba si looga hortago si biyahaasi ay dhibaato ugu geystaan dadka danyarta ah iyo weliba goobaha kale ee ganacsiga ayaa dhallinyarada magaalada iyo ganacsatadoo iskaashanaya waxa ay sameeyeen in ay biyaha kaga dhuraan magaalada booyado waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya gudoomiyaha ururka dhallinyarada dhuusamareeb axmed xasan cali waana kan isagoo u waramaya wariyaha reediyow ergo cabdirasaaq haajirow waxay u badan yihiin biyahana biyihii ku da-ay dhaafaha magaalada iyo gudaheedaba maadaama roobku roob aada u culus oo ilaa laba saac iyo bar da-ay uu ahaa majararada ama baasitaanqaaso maaragtay magaalada guryaha ku yaalla ay soo rogeen meelihii ay biyuhu kusoo isku socon jireen amaaragta ama kusoo gorori jireen ay isugu yimaadeen waxaa kaloo weliya kuwo kale oo ka yimid dhanka waqooyi oo meelo biyaxeel loogu talagala magaalada uu lahaa iyo kan baliyaal waaweyn oo magaalada loogu talagalay in biyaha biyaha celiyaan wixii kasoo kasoo haray markay buuxsameen ayaa waxay soo aadeen magaalada dhexdeeda magaalada dhexdeeda kuwii ku da-aan ayaga laftirkooda meeshii biyuhu maaragtay u gudmaan ama dhulka u godan yahay sida kanaalkii qodnaayo kalona dhamaystiran ayay biyuhu su sugu aadeen marka arrimaha maalkii siyaabahaas u badan yihiin biyaha magaalada dhex yaala sidaas ayaan u samaynayna ololahaas ku aadan dhanka nadaafadda waxaa kaloo qayb ka ahaa ololaha dhanka waayigelinta bulshada oo bulshada ugu baaqayna inay ka jeerdilaan biyaha meesha hortooda yaala qaarkood ay baneeyaan meelihii biyuhu ka bixi jireen oo maaragtay tawagii iyo kanaaladii biyuhu mari jireen si magaalada ugu dhaxakan uga dhalan cudurro iyo waxyaabaha lamidkaa marka howlahaas oo dhan ayaan qabanaynay oo socday
qaab noocee ahayaad magaalada biyaha uga saarayseen maxaad isticmaalayseen runtii horta magaaladu waxay ka kooban tahay shan xaafadood shanta xaafadood labada xaafad dayax iyo iyo waxar cadde ayaa waxay yihiin meelaha ugu badan iyo siiba waxar cadde xaafadda la yidhaahdo biyo fariisiga inta ugu badan qaybo kamida ayay fariistaan waxaa jirtay sanadkaani kudhex jirna bilowgiisii in hay-adda a r c iyo kambani kambaniyaasha magaalada ka shaqeeya kamid a iska kaashanayeen ayagoo mushaaca qabay ama qabanayeen hay-adda in kanaalkii biyaha mari jireen oo xirmay la furo boodooyinkii meelo kamida la dayactiro kanaalkaas oo shaqadii ku socota roobkanuna waa yimid sidaa darteed kanaalkii wuxuu ka xiran yahay isagoon la dhamaystirin maadaama roobka yimid meelo hore oo biyuho magaalada looga bixin jira ah marka waxaa bulshada isku dayeyna laba qayb laba waxyaabood qayb ah in kanaalkaas korkiisa meelo marin ah oo xaafadaas waxaar cadde loo maro oo sida bundo ama bundo macmalh oo kaleo biro laysku alxamo laga sameynaya laga sameeyo oo maamulka caasimada ay dhalinyaradu si kaashanayeen iyo xaafaduba sidoo kalena meelihii tawagaheeda biyuhu mari jireen sida kanaalkii la qodayay oo hay-adda a r c iyo kambanigodka ay ka qayb qaadanayeen dhismaha sameynayay sidii loosii bixin lahaa ee qorshihiisa loosii wadi lahaa maadaama biyihii ay hadda magaalada dhex fadhiyaan oo kanaalka uu xiran yahay marka labada qaybood oon sameynayna waxay ahayd qayb wacyigelina iyo qayb furidda biyaha sidii looga saari lahaa magaalada welina qorshaheedii waa socdaa laguma guuleysan laakiin qorshaheedii aa socda maadaama biyo biyo aada u tiro badan oo magaalada maaragta dhexdeeda iyo geesaheeda fadhiya ay yihiin dhulka qodistiisuna dhul aada u adag oo yahay biyihii waa la yareeyey biyihii tirada badnaayo magaalada dhex yaalla waa laga yareeyey laakiin lama wada dhamaynin maxaa yeelay biyuhu markay meesha fadhiistaan waxay isku bedelayaan markii hooyadaha laga qaado wax badan looga qaado biyaha inta badan laga qaado waxa kale waxay isku bedelayaan wasaq tubooyinka hooyadaha ay u isticmaalayeen iyo iyo baabuurta aada u dhex maraysa darteed biyihii hooyadihii way ka qaadi waayeen meesha hooyada loogu talagalana ma ahayn markii hore ama dowladda hoose lahayd ama maaragtay qashinkeen meesha looga qaado ama biyahaas oo kale looga wasaqda looga qaado ma ahayn biyo waxay hooyada waxay ahaayeen ay iska lahaayeen dadka bulshada magaalada oo dadka loogu dhaamin jiray xilliga maaragta abaaro oo kale marka biyahaas wasaqda way ka gaabsadeen inay qaado sababta waxa waaye ayagu uga cabsanaya mashiinada isticmaalayaan iyo iyo iyo gooyadaha laftirkooda oo ayaga laftirkooda dadka loogu dhaanin karo hadhow cudurro uga imaan karaan markay biyahan iyo kuwaas ku qaadaan marka waxaa la sameynaya in la cara buuxiyo oo meelahaas godadka lagu carar shubo oo maaragta carakaawooyin iyo dhagax inta lagu shubo meelaha biyuhu gelayaana godadka laga duugo sidaas ayaa qorshaheedu ayadana hadda socdaa maadaama xilliguna weli xilli roobkii hadda bilow uu yahay ayada laftirkooda biyaha haddii laga qaado meesha oo tubooyin ama gooyada lagu jiiyo in roobkii hore ka yimaadaan haddana sidii kale noqotaa macquula marka saasaa looga gaabsoodaana waaya meelaha saameynta roobkan ka da-ay dhuusamareeb ay saameynta ku yeesheen xaggee kamid ah haddaad noo sheegto runtii saameynta roobka uu yeeshay saameyn khasaarana ka geysata maahayn laakiin saameyn isu socodka iyo maaragtay isugoshida bulshada dhexdeeda hadday suuq noqoto iyo hadday noqoto xarumaha maaragtay bulshada loogu adeego iyo xaafadaha laftirkooda xaafadaas hadda ka sheekeynaya waxar cadoo kale isugoshidii bulshada ayuu saameyn weyn ku yeeshay waxaa kaloo saameyn ku yeeshay dad barakacyaal oo iyaguna maaragtay dadka danyarta ah ee degan xaafadaas waxar cadde degan ayuu saameyn ku yeeshay roobku iyagoo maadaama dadka danyar ahaayeen haddana roobka uu ku yimid waxaa ku dhacday in ay meelay u okortaan waayaan qaarkood qaarkoodna maaragtay isay usoo gudbi waayeen magaaladii marka khasaarahaas hadda khasaare nafeed ma jirin laakiin khasaarahaas kale ee suguushida oo maaragtay waxaa kaloo jiray biyuhu marka hadda ay meelaha qaar ama kasii go-ayaan fadhiyaan weli waxaa jirta ur aada u badan oo ay maaragtay biyaha magaalada dhexdeeda fadhiya ay ku yeesheen baabuurkii oo dhex maraysa wasaq badan oo ka dhalatay marka taas darteed annakoo ka duulayna waxaan sameynay inaan caraka ku shubno meelaha qaarna carakaaw lagu shubo meelaha qaarna nadaafadii aan ka shaqeyno naftadii iyo colorinkii aan ku shubno sijir masiile aan ugu samayno karka tirada badan ama maaragtay wasaqda tirada badan meesha taalana ay uga yaraatay bulshada aysan waxyeelo ugu geysan karin caafimaadka maxaa qarashaho idinkaga baxay dhallinyaradiina caasimada dhuusamareeb baa howla wada maxaa qarashaho idinkaga baxay marka runtii waa dareemi kartaa mar haddii hawshu isku tashi tahay laba qayboodba waa waxa u baxeen qayb waa bulshada markay arkaan oo lala socdo oo maaragtay loogu talagalay in magaaladan wax looga qabto oo dhanka nadaafadaas ku saabsan ah bulshada qaybaheeda kala duwan ama dadka siyaalaha degano waxay isku dayayaan inay ka qayb qaataan oo wixii ay ku tari karaan ku taraan dadka qaarna maaragtay waxay kugu dhiirigelina hawsha in lasii wado laakiin qarashka ugu tirada badan ama wax meesha ku baxaya waxay ahaayeen wax jeebka dhallinyarada iska qaadeen qayb kamidana maamulka caasimadu ay naga taageereen markii aan hawsha aan la fariisano nir hawsha aan rabno inaan qabano ay naga saacideen marka qarashku hadda waxaan inaan hadda idaacadda ka sheego ay muhiim tahay maha laakiin qarash meeshaas waa ku baxay haddana weli waa wadnaa kama aanaan fariisanen maalmaha soo socda iyo shalay iyo wixii ka horreeyeyba waa wadnay maantaan xoogaa waxaan sameyneynay in aan barnaamij wacyigelin oo bulshada looga hadlayo isugu keeno oo maaragtay hawsha si ay uga qayb qaataan aan arrintan aan ku dhiirigelinayna aan uga fadhiisanay ilaa ay goormaad wadaysaan hawshan biyo ka saarista iyo nadaafadda magaalada dhuusmareeb ood ka shaqaynaysaan waxaan wadaynaa ilaa intii maaragtay aan karaankeenna ah ama aan bulshada ugu baaqi karno in biyahan maadaama hadda aysan jirinin qolo maaragtay ka sarreysa maamulka ku howlan oo maaragtay mashruuc ama howl waaweyn howl qarash weyn ku bixinaysa aysan jirinin inaan anaku wacyigelino bulshada si biyaha lasaga saari lahaa meesha u baahan kanaal furis oo biyo si u bixi lahaayeen aan bulshada ku wacyigelin in kanaalka la furo oo aan maaragtay bulshada aysan deginin marka ilaa intay nala qaadataan wadayna laakiin hadda wakti rasmigan kuu sheegi kara ma jirto labadaas qaybood iska saaran yahay barnaamijkana wacyigelinta iyo carabuuxinta iyo kanaalka saarida biyaha aan ku samaynayno intii tabarteena meelaha qaarna waxay u baahan yihiin mashinadii waaweynaa oo dhulka lagu qodi jiray sida cagaafcagaafyada iyo baaladan ka tara bilarada oo loogu talagal dhulka in lagu qodo marka arrimahaasna awoodeena maaha laakiin waxaan ku dhiirigelinayna kuna wacyigelinayna bulshada annaga u bandhigayna in nagala qayb qaataan awoodeena tabartooda intii ah
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
waxawaaye guud ahaanba horta sidiisaba shuban biyoodka ama maxaa la dhahay shubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dadool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badanya oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan iminkana aan soo qabto dhegaysto kale oo isaguna nagala soo xiriiray magaalada cadaado deegaan u dhow oo isaguna ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa asalaamu calaykum raadi ergo waa ii salaamay magacaygu waa cabdinaasir maxamed warsame waxaan joogaa tabada la yidhaahdo ardo oo ugu baayan koonfurta cadaada ugu baaya soddon iyo laba kilomitr u jirta meeshaas waxaa ka jirta abaar aad u daran lagama helin wax rooba oo sida biyaha waa labaatan iyo dhowr doolar waxbarasho laga waa ka jirta waxaan ka codsanaynaa raadiyo ergo sida hadalkeena tixgelisa noo gudbido hay-ada caalamiga
waa tahay akhyaartan dhegaysanaysaa waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo barnaamijka gobaad balse marka hore aynu ku horeyno qaar ka mid a haweenka puntland oo si iskooda isku abaabulay ayaa sheegay in ay ka qayb qaateen xal uhelidda colaad muddo sanado ah ka taagnayd ama u dhexaysay laba qabiil oo wadadega gobolka bari haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray siraad khaalid cali oo iyadu ka mid ahayd haweenkaasi wacyigelinta sameynayay si colaadaasi loo dhammeeyo waxay noo sheegtay in markii hore kulamada ay ka bilaabeen haweenka ku nool deegaanada colaaddu ka jirto siraad waxa ay ka mid tahay dadka iyadu colaaddu ay saamaysay oo waxa ku dhintay saygeeda haddaba waxaan weydiiyey ugu horeyn bal sida ay u qabanqaabiyeen kulamadaasi iyo waxyaabihii ay u sheegi jireen dumarka waxayna tiri ragga lama shireen dumarkay la shirayeen markii ugu dambeysana waxay sameeyeen markay ku guulaysteen inay reerka gudihii dumarkii oo dhan isu keenaan beelihii oo dhan oo ay wada shiraaneen adigu marka oo xafladii waxa way ha adigu kasiraad ahaan marka ma waxaad ka mid ahayd haweenka puntland ee soo qaban qaabinaya barnaamijyada haweenka puntland ee soo qaban qaabiya oo qeybta suugaanta ee heshiisiinta u qaabilsan baan ahaa waan gartay marka bal kulamada iyo sidaad u samayn jirteen iyo waxaad dadka u sheegi jirteen noo sharax kulamada dadka loo sheegi jiray in waxaa laga kaaftoomo ragga la isdhinac taago waxa weeye wacyigelin la sameeyo qoryaha dhiga la dhaho beelaha iyo guryaha la wada tago waxa weeye halkaa lagu wareego kharash lagu bixiyo ragga waxaas inay dhib tahay loo sheego oo waxa weye dagaal wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho dadkuna ay dad walaala iyo dad xidid iyo xasadiya ay yihiin oo wada dhashay deegaan iyo dalna aan kala lahayn waan gartay haweenka marka iyagu dhibanaha u ahaa weeye dabcan kuwa aad la kulmayseen soo ma aha dadka dhibanaha ugu ahaa weeye anagu aniga istiraad ahaan oo kula hadlayo waxaan kamid ahay dadka dhibanaha oo ilmihiisa agoonta yahay aabahood la dilay haddana waxaan ka qayb qaatay ee xooga saaray heshiisiinta iyo wacyigelinta iyo inaan bramar inaan dhibta xun tahay aan dareensiiyo reer dalkay waan gartay marka waxaan rabaa inaan fahmo si haweenka kale aad uga dhaadhicisaan in ay ay nabadda ka qayb qaataan oo dagaalada joojiyaan ereyadii iyo wixii aad adeegsanayseen oo dadkan aad ku qancinayseen ma xasuusataa dumarada waxa weeye tuulooyinka aanu tagnay dumarada waa la shiray dumarada wax colaadi kama dhexeyn geedka la yidhaahdo haweenka meel kasta ay joogaanin reerkan dagaaladu dhex mareen waa wiil iyo abtigiis islaanta ama walaalkeed baa dhintay ama wiilkeed baa dhintay ama ninkeed baa dhintay marka mar walbana waxay u helanayeen iyagoo dhibtaas qaba ee inay heshiisiinta iyo nabadda ka qayb qaataan ha laakiin dumarka maxaad u sheegayseen macnaha sideed uga dhaadhicinayseen maxaad u sheegayseen waxaanu ka dhaadhicinayna in dagaalku waxa weeye uu dhib yahay nabadda laga shaqeeyo raggaan naaga waa jira dad baa jira dadka dhinac ardo caawiya aan rasaas la gadin aan waxa weeye qolo la caawin ee mar walba lagu dadaalo dhibtaa inta labada reeroodba ciidanka la dhex tago mar walba gambada la tuuro oo la dhaho waxa weeye ragow maxaad ku dhimanaysaan annagase maxaa noo dana ma jireen haween ragga caawiyo oo rasaas iibiya ama wax kale ku caawiya markaas oo aad ogeydeen dabcan way jireen ha way jireen dad waa jiraan waxa weeye hadda waxa way dadku isku caqli iyo isku fikrad maahan laakiin markaan u qabanay shir waa nala qaateen inay hawsha tan hawl khalada tahay sax kadib marka haweenka tuulooyinka jooga markaad wacyigeliseen maxaa isbedelay maxaa dhacay wax badan baa isbedelay waxay ka wada ka qayb qaateen haweenka tuulooyinka joogay waxa weeye arrinta waa nala qaateen raggii in xoolihii la qalo waxa weye raggi la iska rabtaago in heshiisiinta laga qayb qaato in talkii waxa weeye sida raggu uga doorka dumarku ka qaateen waxaan dhihi karaa inuu yahay saddex jibaarkan ragga ka dooroonaa waan gartay dumarkii marka waan fahmay oo wax waad ka dhaadhiciseen marka idinkiioo dumarkii wax soo abaabulay ah iyo kuwii kaleood wax u sheegayseen markaa israacdeen raggii see ku qanciseen maxaa u sheegteen waxaanu ku qancina raggii iyadoo wada jooga oo shirarkii la sameeyey oo meel laysugu yidhi isgaalmaale la dhaho oo ay isdhex fadhiyeen baanu wixii aanu ka oran lahayn dumarka iyadiyo duwan maca caruuro maca wixii tuulo wixii la dadki miyi halkaasaanu warka ku cadaynay in waxa weye waxa kan uu khalad yahay markastana aanaan dumar haddaan nahay anaan garab taagnayna kasoo horkajeedno dhibaatada iyo dagaalka waan gartay sababta marka idinku eriyeysay dumarkan dhibanaha u ah dagaalkan maxay ahayd sababta idinku eriyeysay inaad samaysaan waxaan maxay ahayd maxaad kaloo ka cabsanayseen sababta nagu sababta nagu eriyeysa waxay tahay annaga oo dhibanaha oo haddana waxa weeye ilmaha yagii agoon yahay aanu dumar nahay la balaq leenahay waxaanu ka jeclaanay waxaa sababta nagu eriyeysa waxay ahayd nabadda nabadaanu banaynayno iyo dadka walaalaha inay nabad ku wada joogaaneen oo nabaddu muhim tahay ma run baa haweenka qaarkood in raggoodii xilli hore la dilay wiilashooda ay qaan gaareen oo ay iyaguna qoryo qaadanayeen oo arrintaas ay qayb ka ahayd inaad wax qabataan ma ma jirta arrintaa ha ninka ruuxayga wiilasheeda waa qaangaar hawshaana barbaan ka ahaa inayan dhib samayn waxa weeye ay tahay nabaddu m muhim tahay waxaasna aan ka wacyigeliyo inay ka kaaftoomaano oo ka ficil qaadan marka ma in wiilashaadu dagaal ay galaan oo ama argoosi ay sameeyaan ama iyaga ay dhib soo gaara baad ka duulaysay mise wax kalaa kugu eriyayey duulay inay sharci ahayn oo wiilasha dhiiggeli baa baan ka duulayay oo waxa weeye nabadda iyo wanaagga ay qaataan waan gartay marka dagaal xilliga ninkaada uu dagaalka ku dhintay goormay ahayd dagaalada waxaa la yidhi adigu waqtiga dher laga joogo shan sano waan gartay bal marka raggii waxaad ku qanciseen iyo guulihii aad ka gaarteen dad badan baa ku dhagaysanaya oo laga yaabo in ayaga xataa dhibanayaal ay u yihiin sidiina oo kale sidaan oo u baahnaan lahaa bal inay fikir helaan bal waxyaabay ragga aad ula tagteen oo aad u sheegteen oo hadallada tusaale aad adeegsanayseen oo kale bal wax naga xusuusi haddaad suugaanka tirisay oo kalena waa okay waad naga xusuusin kartaa haddii si caadiya aad u hadasheen oo kale oo waad waad naga xusuusin kartaa si caadiyana waa u hadalay suugaantana waa idinka xasuusin karaayo hal iyo laba waa idinka sheegi karaa dadka meeshaan ku diriray waxay ahaayeen dad isku reer ah oo aan waxba kala ahayn oo isku isku ehela haddana deegaana haddana dalwadaaga haddana xidida marka buraanburada aan anigu qaybta suugaantaan uqaabilsanaa waxa yar baan inay ka taabanayaa haye reerku say isku yihiin marka dhegeysi haboon haye dhashi jibraahiilo isku jirabaa tihiin dhashi jibraahiilo isku jirabaa tihiin haddana jaaraan ahaan jexya kala lahayn jamaamirtiyo nin doorkii mibaad jabeen agoontaa jawle gabdhahaasay ku jaran oo jawharey hooyadii waa jidbaysan tahay war waana xaal jaahilnimo aan ilaah jiday waan fahmay haye bal tu kale ku dar gabdhihii baa labada dhinac wiilashii ku dhalay oo cila dhugatooban guryahoodii dheehi karin dhibkaasna wax keenay dhiiga iska daadiseen dhankii xididnin iyo dhalashana ma xeerisan dhegxumo iyo ceebna dhabarkaad ku qaadatee anigu gooyaha puntland geesna ugama bixin anigu gooyaha puntland geesna ugama bixin waxaanse ku garaadsadayoo aad u garanayaa dadkaoo isku guriyo gaacaleeya laysu qabo gargayrtiyooda yaduba meel ku wada gamaan waxaanse garan waayay micnaha isku gawracdeen halo ha waan gartay siraad marka goorta aad bilowdeen barnaamijkan goormay ahayd sanadkee bay ahayd shirarkan goorta la qabtay oo barnaamijkan aanu bilownay waa adiga ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii ilaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii xaaladahaas lagu baalo soo afjaray wixii ka dambeeya dee ninin waxa weeye meel iska maraayo mar uun la dilay maaha dagaalkii kafoolka foolka ahaa oo laysku leynayay oo dadka dhibka taalay oo xoolaha lakala dhacayay oo laysleynaayo saasuu nagaga xirmay ilahay xamdigiisa waan gartay marka inta aad hawsha ku jirteen caqabadihii aada la kulanteen maxay ahaayeen
caqabadahaanu la kulanay waxaa ugu muhiimsanaa niman ciidana oo furin ku jira oo dee naftooda difaacaya markii aad waxa weeye u tagto waa dhib baa isla kulmaysaa mid qori kuu qaata mid halkaa ka iska taagdhaa mid hele hanoo soo aadinina dhaha baad arkaysaa markaas uu sharaxda micnaha iyo wanaagga iyo dagaalkana inuu dhib leeyahay iyo waxaana inuu yahay dheeg xaaraana inay soo dabcaaniin oo waxa weye fadhiistaan oo qoryo dhigaan oo kula qaybsadaan nin baa dhacday weli ma idinku dhacday marka intaad wacyigelinta wadeen arrintaas waa nagu dhacday haa badan bal maalinkaas nooga sheekee wixii idinku dhacay de walaal wax kaleeto maalintaas ciidman ciidana u tagnay oo meel gooba jooga haddaan u tagnana waxaan nagu dumarkii oo ka socona oo dee waxa weye dadku ayaan lug aqoon oo dadku waxa weye dad reer magaala iska yihiin haddaan u tagna markii horeeto saas oo kaleeto bay qoryaha noola baxeen markii dambeetana waxa weye warkii aan usoo jeedina waa qaateen meeshii hawshina waa kaka kaaftoomeen shirkina waa kasoo qayb galeen waa tahay dhegaystayaal taasi waxay ahayd siraad khaalid cali oo u warramaysay idaacadda ergo haddaba su-aasha la isweydiinaya ayaa ah haweenku awood ma u leeyihiin inay ka qayb qaataan nabadeynta la dhex dhigayo qabaa'ilada dagaalama ama colaadaha kale ee ka jira dalka haddii aad doonayso inaad fikirkaada ka dhiibato nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waa kuu bilaash meel walba oo aad dalka ka joogto marka aad fariinta duubayso ka fogow meelaha buuqa leh iyo dabeysha si codkaaga loo maqlo mahadsanid
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erge ayaad nagala socotaan iminkana kusoo dhowaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray magaalada beledweyne oo isaguna ka hadlaya cabsi laga qabo inuu fataho webiga waxayna tiri asalaamu calaykum raadiyo erga wayni salaamay magacaygu waa falastiin daahir waxaan ku suganahay magaalada beledweyne bartamaha waxaa aada iyo aada looga cabsi qabaa inay magaalada webiga shabeelle uu ku fataho dhammaan waa laga baxayaa magaalada beledweyne waxaa lagu qaxayaa deegaanka ceel jaalle dhammaan magaalada cabsi iyo welwel ayaa taalo dhammaan afarta xaafadood uu ka kooban yahay beledweyne iyo tuulooyinka webiga jiinkiisa waa laga cararayaa banaanada ayaa loo cararayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu webiga usoo futaho meelo dheerdheer ayuu soo socdaa dibxado ayaa laisleeyahay ayadoo weliba buuraha iyo weliba webiga ishaysato magaalada aada iyo aada cabsiah ayaa taalo raadion ergo waa ini salaamay
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda ergo iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadigaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada jowhar waxaa soo jeedinaysa maryamo sheekh cabdi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal si kastood noo maqli kartaan iyo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadigaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada jowhar barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah ditoor nuur salaad cismaan ditoor sudays oo ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgalo xarun gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo alaale farmasy oo ka furan magaalada jowhar ee xaafadda hanti wadaag kusoo dhawaab ditoore barnaamijka dhakhtarka raadiyaha bismillaah waa ku dhowahay waa mahadsantihiin radio ergo iyo marin shacabdi barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican oo dhakhaatiirtana ay aada u kordhisanayaan aqoontooda iyo xirfadooda kor ugu sii qaadayso dadweynahana aada uga faa-iideysanayaan oo su-aalaha ay weydii karaan dhakhaatiirta
waa mahadsan tahay ditore ditore dhegeystaha ugu horeeya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum radio ergo daktarka radioga waxaan weydiinayaa magacaygu waa calimo maxamed joogto deegaanka buugal magacaygu waxaan ku bilaabayaa wiil yar oo xanuunsana iga xanuunsanayo kaadigu qabato oo iftiis xidho oo laba jira maxay ahayde waxaan ku daweynaya maalin walba kaadigu qabanayso iftuna isxidhayso waayo
bismillaah xaliimo waa mahadsan tahay ilmaha inta badan kaadida waxyaabaha ku xiro kaadida inay gubto ama ay dhibtoo kale waxaa ugu badan inta badan urina tract infection ama u t i waxay dhahaan oo kaadimareenka in infection oo ka maro oo uga dhaco iyo waxaa kaloo keeni karo in cunugii haddii kaadida ay ku istaagto kale in another malformations kale inay ka jiraan urina tract infectionkaas ama urina tractgaas cuduro kale inay jiraan marka xaliimo waxaan kula tali lahaa cunuga haddii uu gudan yahay inta badan urine tract infection waxay ku badan yihiin maxaa la dhahaa ilmaha yaryar intii aan la gudin wiilasha inta aan la gudin ay ku badan yihiin waxaa u fiican marka in cunuga haddii uusan gudnayn inay guddo haddii uu u gudan yahayna inay dhakhtar la xiriirto oo dhakhtar ku takhasusay maxaa la dhahaa kaadi mareenka haddii kaadi gub iyo waxaas ay tahayna daawooyin waxaa jiro ilmaha la siiyo qalajiyaale antibiotics la dhaho sida amoxilin oo kale sharoobo inay siiso oo saddexda waqti ay sii karto waa mahadsantahay dictor dhegeystaha labaad waxa uu leeyahay asalaamu calaykum radio ergo waxaan ka soo hadlayaa gobolka togdheer magaalo ka mida oo degma ah oo la yidhaahdo baldhiig waxaan idin weydiinayaa iyadoo aan qofka wax xanuuni ku dhicin haddii urti ku guurto uu urin wax urin kari waayo maxaa lagu daweeyaa waa mahadsanti radio ergo waxa uu leeyahay dhegeystahan aan sheegin magaciisa waxaan joogaa gobolka togdheer buu leeyahay waxaan weydiin lahaa dhakhtarka buu yidhi qof aan qabin xanuun qabin laakiin urta waxba urinaynin maxaa lagu daweeyaa waa mahadsan yahay dhegeystaha naga soo wacay gobolka togdheer waxaa loo yaqaanaa horta waxaas anosmia wax la dhaho oo ah smeelinka ama qofka urka inuu waayo waxa keeni karo cuduro badana keeni karo qofka in waxaa laga yaabaa inuu hergabsan yaho oo kale ama allergic oo ku dhacayo oo kale oo nasal congestion ku dhaco sanka oo caburmo waxaa u fiican daawooyin la dhaho decongestants oo inta badan farmashiyaasha laga helo oo sanka lagu dhibxiyo nasal drops goojooyinka in la siiyo waxaa kaloo keeni karo in sankii bura ay uga taaloo kale iyo waxyaabahaasa keeni karaan waxaan kula tali lahay in ay geeyaan dhakhtar ku takhasusay sanka iyo cunaha iyo dhagaha oo loo yaqaano autolaryngologist dhakhtarkaas inay u geeyaan aan kula tali lahay magacayda waxaa la yidhaha maxamed cali xasan labaatan iyo afar sana jir waxaan joogaa galgaduud magaalada cadaado niow ee dhibkii haystaa waxaa ah marka ay gaajo qabato calosha said iyo xanuunta gaaskaan umalay bal taazawisa iyo xaalkeeda baan u baahana dhagtarka weydiinoha maxamed waa mahadsan yahay waxaa laysku dhahaa waxaas beptic ulcer disease ama boog calooleeda laysku dhahaa labay u kala qaybiyaan mid caloosha ku dhaco iyo mid mindharada yaryar ku dhaco small intestiniska ku dhaco waa duodenal ulcer iyo gastric ulcer gastric ulcerka waaye kan maxaa la dhahaa qofka markay baahi hayso maxaa la dhahaa ku bato qofka marku markii cunto uu cunay ku badanaysaa gastric ulcerka duodenal ulcerkana waa kan maxaa la dhahaa ku bato qofka markii ay bahay ay qabato marka qofkaasoo kale waxay u badan tahay in duodenal ulcer uu haayo oo boog calooleed oo ay ka hayso maxaa la dhahaa small intestiniska meesha ugu horeyso ha marka qofkaas waxaan kula tali lahaa horta in uu iska baaro waxaa jirta waxyaabo badan oo sababa waxaa ugu badan oo inta badan sababo in maxaa la dhahaa hbilora waxa la dhaho bacteria hbilora la dhaho oo inta badan gaaska keento hbiloras inuu iska iska baaro haddii laga helo waxaa jiro daawooyin hbilora eradication la dhaho oo lagu ciribtirayo bacteriadaas waxaa loo isticmaalaa inta badan bacterias in lagu baabi'iyo haddii nabar ou jiro oo meeshii nabar oo ka jiran waxaan kula tali lahaa in meelaha tubo la geliyaa jirto caloosha lagu ogaado inuu nabar caloosha ka jiro in asagana tubadaas oo isku soo fiiriyo haddii maxaa la dhahaa gubasho bis keliya ay tahayna waxaa jiro daawooyin sida omobrazol oo kale oo kaniinayaasha gaaska inta badan yaqaaniin soomaalida omobrazolkaas oo kale inuu isticmaalo waxaan kula talinaha marka inuu dhakhtarka u dhow inuu u tago si loo baaro oo cidbaalrasadee cudurka wuxuu yeelo waayahay waa mahadsan yahay dictoorka weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeeni dhakhtarka raadiyo toddobaadkan idinkaga imaanayey magaalada jowhar ee maalin goboleedka xarunta hirshabeelle waxaana marti noogu ah dictor nuur salaad cismaan sudays assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaam radio ergo dhakhtarka waa salaam magacay waa maxamed cumar bootaan runtii waxaan waa idin salaamayaa shaqaalaha radio ergo runtii waxaan doctoorka weydiin lahaa waxaan keena xanuunka gaasberi badan baan leeyahay waxaan kaloo leeyahay caloosha oo bahalo badan leay yaryar oo cadcad xagga ka yimaadaan xagga saxaarado kale ay soo raacaan bal maxaa bal hadda jawaabta isiiya bismillah dhegeystahaas waa mahadsan yahay gaserigaas ama gastritiskaas oo kale waa sida hadda aan sheegno oo kale oo beptic ulcerka laysku wada dhaho marka haddii ay qofkan oo meel dhakhtar u dhow ou joogo ama isbitaal u dhow yahay waxaa u fiican in baaritaano loo sameeyo oo bacteriadaas lagu ogaa karo haddii bacterias la ogaadana inta badan dhakhaatiirta waxay doonaan prescribe garay doonaan daawooyinkan laysku dhaho edbalra eradication oo amabrazolka iyo other antibiotics kale laysku daray marka waxa u fiican in isla markaas dhakhtarka u dhow oo la tashado daawooyinkaasaa jiro ayagana inta badan la siiyo haddii bacterias ay jirto baaritaana ka horey waxaa kaloo inta badan soomaalida ku sababa ay aada u isticmaalaan waxa laysku dhaho non steroidal anti-inflammatory drugs daawooyinkaas oo ah asbiriinka iyo ibuprofiinka iyo lafa xanuunka iyo waxaas inta badan daawada ay isticmaalaan soomaalida waa keenaan waxaa kale inta badan ayagaa keeno waxaa kaloo inta keeno oo soomaalida caada ahaan anaga u leenahay in habeenkii markay seexanayan oo kale cashada ay la seexdaan cashada inay la seexdaan waxaan kula tali lahaa marka dadkaas haddii ay jiraan habeenkii waktiga hore ay casheeyaan cishaha ka hore oo kale inay casheeyaan ayse cashada ku seexan su-aasha kale waxa uu leeyahay markaan saxaroonayo saxaradii soo raacdo bahalo yar yaroo cadcad buu leeyahay iyadana maxay tahay buu leeyahay maxaase lagu daweeyaa
waxaa fiicnaa lahayd waa mahadsan yahay dhegeystayaas waxaa fiicnaa lahayd in horta stool examination loo sameeyo oo saxare oo iska qaado then haddii ay yihiin maxaa la dhahaa worms ama gooryaani ay yihiin nooca uu yahay la ogaado kadib markaas daawo loo qoro waa hagaag dhegeystayaal intaas waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii dhakhtarka raadiya oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada jowhar oo marti noogu ahaa dictor nuur salaad cismaan dictor sudays intaa ayuu nooga dhan yahay tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray kusoo dhowaada barnaamijka goobaad waxaa soo jeedinaysa firdowse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aad ka dhagaysataan raadiyow ergo waxaa maanta marti inoogu ah gabar hindistay in afrika la keeno shirkad ka shaqaysa adeega tamarta cadceedda ku shaqeeya ee soolarka barashada cilmiga tiknolojiyadda badi dumarka soomaaliyeed kama soo dhex muuqdaan hase yeeshee liile cumar oo ah aasaasaha shirkad tamarta cadceedda afrika oo xarumo ku leh waddamo afrika ah waxa ay ka shaqaysaa deegaano ka tirsan soomaaliya taas oo shaqo abuur u noqotay dhalinyaro ay u tababartay shaqada tamarta liila waxa ay ka mid tahay dumarka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabtay waxa ay ku nooleed waddanka fiinland waxay baratay cilmiga isgaarsiinta oo ay in muddo ah kaga shaqaynaysay waddankaas balse hadda waxay cilmigaas la soo aaday afrika si ay dadkeeda uga faa'iidaystaan bixinta adeega ceynkan ah liile waxa ay ku sheegtay inaan aada loogu baraarugsanayn soomaaliya ka hor xaruntan waxaana jira shan rag ah oo kala shaqeeya maxay tahay shaqada xaruntooda ay qabtaan waa tan iyada oo sharaxaysa arrinkaa
waxaanu haynaa qaybo badan oo soolar kala duduwana solar yaryar oo maaragtay loogu talagalay dadka aadka u danta yar leh oo dee layr un keliya kugu shaqeynaya iyo inay telefonka ka jaaj garaystaan oon anagu weliba financy gelino oon ku siino dadka ilaa muddo labiyo toban bilooda inay ku dhamaystaan qalabka ay qaateen wadanka waxaan ugu soo noqday anigu muddo badan baan sidaan kasoo shaqeynaya dheeraanta badiyo toban sanadood marka markii noogu soo dambeysay iminka waxaan meeshan naleeyahay etoobiya inuu ka haynay shaqadan oo kale marka maadaama aan intaa usoo dhawaanay ayaan de go-aan ku gaaray inaan bal horta waddankiina soo eego noloshii siday tahay waxyaabaha looga baahan yahay iyo waxaan anagu aanu cilmiga u baraneenu ku shaqayno in uu wadanka horta ka jiro iyo inaanu ka jirin marka markii aan wadanka nimid waxaanu aragnay inaanu dee weli horumarkaa gaarin isticmaalka korontada mashiinada laga dhaliyo ama matoorada ayaa ay dadku badi yaqaanaan oo waa ay yar tahay inta ku dhiirata ka dhalinta korontada qoraxda sida ay leela sheegtayna waxay bulshada ay siiyaan damaanad qaad ka badan sanad oo qalabka ay isticmaali karaan horumarada la gaaray dunida waxaa qayb ka ah isticmaalka qoraxda si looga baaqsado matoorada kuwa oo qeyca ka soo baxaya uu hawada wasaqeeyo dhibaato badanna ku haya caafimaadka aadanaha iyo badqabka noolaha kale ee ku nool dunida leyla ayaa sheegtay in wadamada afrika ay uga fiican yihiin kuwa yurub in ay helaan qorax laba iyo toban saacadood laga dhalin karo koronto ku shaqaynaysa nooc kasta oo adeeg u baahan dabdhalin waxaay reediyo ergo u sheegtay muhiimadda adeegan soolarka uu u leeyahay soomaaliya walaal run ahaantii horta marka laga hadlo soolarku africa oo dhan horta faa'iido badan buu uleeyahay oonu yurub u lahayn sababtuna waxa weeyaan ilaahay baa wixii ina siiyey cadceed twenty four seven ah oo dee galab iyo maalinba iska shaqaynaysa oo maalinta uu roobdoo xitaa laftigeeda waxa weeyaan maalin gelinkeed buu roob da-aa maalin dhanoo roob wada da-aa ma jirto intii aynu diisal iyo maaragtay naafto iyo saliid iyo aynu lacag ku bixin lahayn ee wadamo kale loo shaqayn lahaa faa-iido weyn bay uleedahay soolarku sababtaa waxa weeyaan investmentka ugu horeeya ama maalgelinta ugu horeeya mooyaane dee wixii ka dambeeya waa wax bilaashood cadceeddaa ilaahay iskaga shaqaysanayso oo layrkaagii baa kuugu shidan tallaabadii baa kuugu shaqaynaya t v-gii baa kuugu shaqaynaya ceelashii baad biyaha kaga dhaansanaysaa marka runtii faa-iido aad iyo aada u weyn ayaa horta technologigan la gaaray maanta wuu uleeyahay africa oo dhan gaar ahaanba innaga dalkeena soomaaliyeed marka sababtaa darteed baanu annaga qudhayadu aada ugu xiiseynaynaa inaanu kambeniga sii ballaarino oo uu gobolada soomaaliya oo dhan uu ka shaqeeyo helidda shaqo ee dhalinta waa mid aan gaarsiisnayn sidii loo baahnaa ka shaqaynta shirkadahan oo kale iyana waxa ay sahlaysaa in shaqo ay helaan dhallinyaro shaqo la-aan ah welina waa ay badan tahay qiyaasta dhallinyarada aan hayn shaqo haddaba intee ayay la eg tahay fursadaha ay ka heli karaan shirkadan ka shaqaysa bixinta adeega soolarka ay leelo hormuudka ka tahay runtii horta dhalinyaro ahaanta waxa weeyaan waa dee mustaqbalkii wadanka oo annaga qudhayadu aada baanu u xiiseynaa aada baanu waxu tababarnaa dhalinyarada koorasi yaryaroo gaagaaban iminkaanu u bilownay marka aanu aragnay runtii dee aqoontu inay aada iyo aada u hooseyso sababtaa markaan anagu wadanka nimid dhibaatadii naga qabsatay waxay ahayd qof yacnihii aanu intaanu shaqo siino aanu shaqadii ku daynay isaga ha qabtee waanu weynay waxay nagu noqotay qof walba inaanu ag taagnaano oonu wixii tusno oonu qabanno oonu hawshii la wadno laakiin alxamdulilah horta dhalinyaro badan oo fiican baa nala shaqaysa aada u xiiseynaya waxyaabahan technolojiga cusub eenu barayno dee runtii dee niman active ah oo aada uga fiican ah oonu u faa-iideyno iminka shirkadaha iyo xitaa customarka aan wuxu sameynay sida hoteelada oo kale maqaaxyooyinka oo kale restaurantiyada guryaha oo kale waanu u tababarnaa dadka aan wuxu sameynay in dhalinyarada iyaga u shaqaysta uu qof kamida ama laba kamidih uu yahay qof maaragtay aanu xiriir lala yeesho oo haddii hadhow wax emergency dhacaan qofka keliyanu kala xiriiri karno aanu kala hadli karno ama aanu taleefon kala sheekaysan karno aan odhan karno walaalo sidaa wuxuu qabo halkaa wax ka samee marka runtii horta aada iyo aad baa dhalinyarada iminka ay noogu xiisaysaa gabdhuhu habdhaqan ahaan waxaa loo sheegaa in aysan qaban karin shaqooyinka qaar waxaana gabdhaha qaar ka mid ah ay aamineen arrinkaa iyaga oo aan ku badnayn shaqooyinka la xiriira tiknolojiyadda shirkadan waxaa jooga laba gabdhood oo ka shaqeeya uun xafiisyada waxa ay leelo xustay in gabdhuhu ay jecel yihiin in shirkadahan oo kale ay qayb ka noqdaan iyada oo ay jiraan dumar badan oo doonaya barashada iyo ku shaqaynta tiknolojiyadda waxay ka hadlaysaa malaynta dadka kale ee ah in gabdhuhu aysan shaqayn karin howlahan xoogga u baahan sida qaadista qalabka cadceedda ku shaqeeya walaal runtii horta waxaanu qabanaa waxa weeyaan waa technical weeyaan oo wax maaragtay physical loo iyo shaqo xoog gacmeed iyo mid caqliga oo isku jirta dumarku horta jaanisyo badan kuma haystaan annaga xagga yaga sababtoo ah waxa weeyaan waa iyo qaadqaad iyo doondis iyo taawakor iyo laakiin sidaa xafiiska oo kale iminka laba gabdhood baa xafiisaga noo jooga labadaa gabdhood ee noo jooga waxay samaysaa aroor walba wixii kastamar aanu wax u dhisnay oo dhan ayay internetka ka eegtaa in qalabkoodii o dhan wada hagaagsan yahay inanta kalena waxay noo tahay customer service oo waxa weeyaan dadka xafiiska imanaya ayay qaadashaa wixii information ay u baahan yihiin bay siisaa wixii informationina way ka qaadaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gobaad oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo ergo inta aan mar kale isku maqli doonno waa firdooso sheekh cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magaartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada